qaala almualifu raximah اllah wayadkulu اljaazimu cala almudaarici fayasqutu alcaynu idaa sakana maa bacdahu waxaan ku soo dhex jirnay muctalkii weliba muctalu lcayni oo loo yaqaano ajwaf wuxuu leeyahay wayadkhulu ljaazimu jaazim baa wuxuu galaa cala almudaarici mudaarica mudaarica aan ka hadlayno haddii waa mudaaricii muctalulcaynka ahaa sida yaquulu iyo yabiicu oo kale fayasqudu alcaynu caynkii waa dhacaa idaa sakana maa bacdahu waxaa ka dambeeya hadduu reeban yahay oo muxuu dhacaa liiltiqaa'i saakinayn iltiqaau saakinayn darteed buu u dhacaa ficilka mudaaric ee jaasimka uu galay hadduu yahay waxa lagu jasmiyey sukuun hadduu yahay cayntuna markii hore ay reebnayd iltiqaau saakinayn sooma dhacayo iltiqaau saakinayn markuu dhaco marka waa in cayntii la xadfiyada ilaa iyadaa xarfu maddi noqotay fayasqudu alcaynu cayntii waa dhaca idaa sakana maa bacdu waxa ka dambe hadduu reebno wayahbutu caynkii waa sugnaana idaa taxaraka maa bacdahu waxa asaga ka dambeeya hadduu mutaxarik noqdo ilaan sababtu uu dhacayo waxayd iltiqaau saakinayn wixii ka dambeeyey marka hadduu mutaxarik noqday maxaa loo ridaa sabab loo rido ma jirto taquul waxaa leedahay lam yasuun muusan ilaalinin cayntiisoo ma dhicin ilaan yasuunu buu markiisa hore u ahaa saadkuna waa faa-ulkelimihii waawguna wuxuu noqday caynulkelimihii nuuntana waa laamulkelimihii marka nuuntii baa reebantay oo laamulkelimaha ahayd jaasimka dartii bay u reebantay lam yasuun buu noqday wain waawda la riday marka lam yasuun calaa wasni lam calaa wasni yaful lam yasuuna labadoodu ma aysan ilaalinin nuuntaas oo damiirka ah damiir marfuuca oo mutaxariga sooma noqonin waawdii marka waa badbaade lam yasuuna labadoodu ma aysan ilaalin waxaa ula jeedaa nuuntii baa waxay noqotay mutaxarik saa daraaddeed marka wuu badbaadaa si kale haddii loo dhigo ficilkan mudaaric waxaa lagu icraabaa sukuun maana waa xadfu nuun waaye marka iltiqaasaakanayn ma dhacaayo saas daraaddeed cayntii waa iska joogee lam yasuunaa labadoodu ma aysan ilaalinin lam yasuunuu ayagu ma aysan ilaalinin wixii ka dambeeyey soo marfuuc sooma noqonin waxaa la jeedaa mutaxarik sooma noqonin waawda waxa ka dambeeya oo nuuntaas oo mutaxarik ma aha khalaas waawdii waa badbaaday haddaba lam tasuun ayadu ma aysan ilaalinin waxaa lagu jasminaa soo sukuun ma aha sukuun mar haddii lagu jasmiyo nuuntu way reebmi oo laamulkelimaha ah haddii nuuntu reebantana cayntu waa inay dhacdo way dhacdee marka lam tasuuna labada gabdhood oo maqan ma aysan ilaalinin waxaa lagu jasminaa soo xadfu nuun ma aha idan nuuntii mutaxarik bay noqotay cayntu waa badbaaday lam tasuunaa wasankeeda la rabaa marka tasuunaa wasankeedu muxuu noqonaa ya tafculaa saasay noqona laakiin markii la iclaaliyay kadib lam tafuclaa saasay noqonaysa saas ma aha ilaan markiisii hore taswunaa buu ahaa markiisii hore miyaysan saas ahayn kadib waa xarakadii baa lasoo qaaday saadka lasoo saaray lam tasuunaa buu noqday marka lam tasunaa labada gabdhood ma aysan ilaalinin lam yasunna dumarka maqan ma aysan ilaalinin lam yasunna dumarka maqan ma aysan ee ilaalinin ficilkan mudaaric mucrab miyaa mase waa mabni waa mabni ila nuununis waa la xariirsatay soo maaha si kastoo ay noqotaba wixii caynulkelimaha ka dambeeyey wuxuu noqday maxay saakin buu noqday cayntii marka saasay u dhacday idan yaqulna buu la mid yahay lam tasun adugu ma aadan ilaalinin cayntii baa dhacday lam tasuunaa labadiinan iga soo horjeeda ma aydnaan ilaalinin lam tasuunuu niman yaho idinku ma aydnaan ilaalin labadaa dambe marka maaysan dhicin kan horena way dhacday lam tasuunii gabar yahay adigu ma aadan ilaalinin cayntii way sugnaatay sababtoo nuuntii baa waxay noqotay mutaxarik ilaan waxa lagu jasminaa waa xadfu nuun lam tasuunaa labadiinan gabdhooda iga soo horjeeda lam tasunna gabdhihiinan badanoo iga soo horjeeda lam yasunna bay la mid tahay lam asun anigu ma aanan ilaalinin cayntii waa dhacday lam nasun anigu ma aynaan ilaalinin ayadana waa dhacday si kastoo ay noqotaba caynta waxa ka dambeeya oo laamulkelimaha ah hadduu saakin noqdo cayntu waa inay dhacdo hadduu mutaxarik noqdona cayntu waa inay badbaado waakadaa waxaa la mida qiyaasu lam yabic asagu ma iibinin lam yabiica labadoodu ma aysan iibin waa la mid asna oo kii hore muxuu kaga duwan yahay kii hore wuxuu ahaa muctalulcayni bilwaaw kana waa muctalulcayni bilyaa idan caynulkelimaha waxaa ka dambeeya hadduu noqdo saakin cayntu waa inay dhacdo hadduu mutaxarik noqdana waa inay cayntu badbaado bacdu marka waa faa'ulkelimihii ya-duna waa cayntii cayntuna waa laamulkelimihii mafhuumaha marka waxaa leedahay lam yabic asagu muusan iibinin cayntii marka waa dhacday wadankiisa waa lam yafil waaye lam yabiica labadoodu ma aysan iibinin ma dhacday mise waa badbaaday waa badbaaday nimankiina maxaa leedahay lam yabiicuu baa leedahay raggii halkaasay kugu dhaafeen dhadigii maxaa leedahay gabadhan maqan markaa ka sheekaynaya maxaa leedahay lam tabic ayadu ma aysan dhiibin waa dhacday soo ma aha labadii gabdhoodna lam tabica baa leedahay way joogtaa markaas dumarka badan oo kaa maqan maxaa leedahay lam yabicna way dhacee markaasna ragga kaa soo horjeeda lam tabic waa dhacay lam tabica labadiinaan oo ragga ahoo iga soo horjeeda waa badbaaday lam tabiicuu raggiinaan badanoo iga soo horjeeda ayadana waa badbaaday hayee dhadiga ama dumarka kaa soo horjeeda oo mukhaaabiinta ah yani mukhaaabaadka maxaa leedahay lam tabiicii gabadhay adigu ma aadan dhiibinin ma badbaaday mise way dhacday waa badbaaday lam tabiicaa ayadana way badbaaday lam tabicna baa leedahay ma dhacday mise way badbaaday waa dhacday wahaakada saasa ku weedee walam yakaf asagu ma cabsanin lam yakaafa labadoodu ma cabsanin lam yakaf isna waxaa ka maqan waa waawdii laakiin wuxuu ka yimid haddee faciiluu ka yimid kuwii hore labadii hore facalay ahayn kana waa facila oo muctalulcayni bilwaaw ah cayntiisii marka way dhacday lam yakaf asagu ma cabsanin lam yakaafa labadoodu ma aysan cabsan lam yakaafu baa leedahay dumarkiina maxaa leedahay lam takaf lam takhaafa lam yakafna mukhaadabkan maxaa leedahay lam takaf waa mufradkii mudakarka ah mukhaadabka ah lam takaf lam takhaafa lam takhaafu dhadigiina maxaa leedahay lam takhaafi lam takhaafa lam takhafna wahaakada waqis calayhi lamra marka way qiyaas qaado naxw sun dheh ma dhacday mise ma dhicin cayntii way dhacday sun niyaho badbaadi suunaa labadiinaanoo badbaadiya ma dhacday mise way joogtaa waa joogtaa suunuu niman yaho badbaadiya waa joogtaa ayadana ilaa nuuntii baa mutaxarik noqotay suunii gabadh yahay badbaadi way joogtaa suunaa labadiinan gabdhoodoo iga soo horjeedo badbaadiya way joogtaa ayadaana sunna gabdho yahow badanee badbaadiya ma dhacday mise way joogtaa waa dhacday wabitaakiidi taakiid haddaa gelidana waxaa leedahay sunanna nin yahow badbaadi waa mufradkii mudakarka ah mukhaatabka ahaa sunanna nin yahow badbaadi waa mabniyun cala alfatxi ma dhacay mise waa joogaa waa joogaa suunaanni labadiinaan iga soo horjeedo ragga ahoo badbaadiya waa mabniyun calaa xadfi nuun xadfi nuun uu ku binaysan yahay ma dhacay mise waa joogaa cayntii waa joogaa suununna niman yahow oo mukhaatabiinta ah badbaadiya waa mabniyun calaa xadfi nuun asna soo ma aha ma dhacday mise way joogtaa waa joogtaa suununna nimayo badbaadiya gabadhii waxaa leedahay suuninna gabadh yahay badbaadi waa joogaa soo ma aha waa mabniyun calaa mabniyun calaa xadfi maya muta muctallah ma aha waa mabniyun muctallah ma aha yani muctallah ma aha see mucrab ku yahay ficil amaro mucraba maa jira xadfu nuun mabniyun calaa xadfi nuun waaye waxaa leedahay marka suuni gabaryahay ee waxaad tidhaahdaa suuninna gabaryahay badbaadi suunaanni labadiinan gabdhoodoo badbaadiya waa mabniin calaa xadfi nuun asna sunnaanni gabdhayoo badbaadiya waa gabdhihii kaa soo horjeeday markaana muxuu ku binaysan yahay sukuun mabniin cala sukuun waaye markaasoo dhan marka marka laga reebo sunnaani marka laga reebo inta kale oo dhan way maqan tahay yani way joogtaan oola jeeda lakiin sunnaani way ka maqan tahay iyada haddii muctalucay noqdana waxaa leedahay bicniyow iibi biicaa labadiinnaanow iibiya biicuu nimankiinaanow iibiya biicii gabaryahay iibi biicaa labadiinnaanow iibiya bicna gabdhihii kaa soo horjeeday khafniyow cabso kaafaa labadiinaanoo cabsada kaafuu nimankiinaanoo cabsada kaafii gabar yahay cabso kaafaa labadiinaanoo cabsada gabdhaha khafna gabdhayoo cabsada wabitaakiidi taakiidkana waxaa leedahay biicanna niyow iibi waa ninkii kaa soo horjeeday biicanna niyow iibi labadii ninna maxaa leedahay maxaa leeyahay ninkii haddii biicanna aad tidhi labadii kaa soo horjeeda maxaa dhahaysaa biicaanni waa inaad tidhahdo nimankana maxaa leedahay biicunna gabadhii maxaa leedahay biicinna labadii gabdhoodna biicaanni gabdhihii badnayn waxaa leedahay biicnaanni waa in saas la dhaho mafhuum ma aho saasa kuwede khaafanna iyadan haddii la buuxiyo ilaan khaafanna halkaa xaba uga tegay ayadane khaafanna labadii oo raggaayo kaa soo horjeeda maxaa leedahay anaa saas waaye khaafanna wuxuu noo qoraa keliya wabitaakiidi biicanna khaafanna bisuu noo qoraa anaga ya adin midooda dhammayna khafiifada waa dambeeda laakiin annaga intaasuu nooga tegey khaafanna marka waxaa leeyahay khaafanna labadiina waxaa leedahay khaafaanni raggii tirada badnaana waxaa leedahay khaafunna saasaa leedahay dhadigiina maxaa leedahay khaafinna labadiina waxaa leedahay khaafaanni dumarkii badnaana waxaa leedahay khaafnaanni saasaa leedahay wataquulu waxaa leedahay fi lkhafiifati kada sidaas oo kale nuuntii khafiifada ahayd waa sidaas oo kale ninka markaa laale waxaa leedahay suunan niyow badbaadi labada nin oo kaa soo horjeeda markaa laadleena maxaa leedahay suunan ma leeyahay lama isticmaalo markaysankahoos lama isticmaalo nuunta khafiifada meesha lama isticmaalo marka waxaa leedahay suunan mar hadduu alifu tasniya yimid iska dhaaf markaa waaul jamaacahi gudu marka nimankii maxaa leedahay suunun dheh dhadigiina waxaa leedahay gabadhi waxaa leedahay suunin gabar yahaye badbaadi labadiina looma isticmaalo jamca dhadiga ahna asna looma isticmaalo halkaas uga bax marka haye biicanna usoo gudu markaa biican niyow iibi labadii ha u isticmaali marka raggii badnaa waxaa leedahay biicun gabadhiina waxaa leedahay biicin bas intaasaa uga baxee kaafan baa leedahay ninka ragga badanna waxaa leedahay kaafun gabadhana waxaa leedahay khaafin intaas ku dhammaaday wamasiidu hulaaثiyi hulaaثiga masiidkiisa laa yactalu minhu asaga kama jirado yani muctal kama noqdo ilaa arbacatu abniyatin afar abniye maane afar wasan keliya wahiya waxay tahay naxwu ajaaba oo ah afcala afcala marka wuxuu leeyahay cilaa gasha waxaa marka muctalka ah oo masiidu hulaaثiga ah oo weliba muctalulcaynkaan ka hadlaynaya wuxuu leeyahay waa afar wasan ajaaba oo afcala ah asalkiisana ade wuxuu ahaa ajwaba lannahu min aljawaab baa laga keenay waa muctalu cayni bilwaaw kadib waawdii baa xarakada laga naqliyey jiimka loo naqliyey waawdii kabacdi waxaa loo rogay alif iclaalkii yakhaafu galay oo kale baa galay taxaraka xarfu lcilati fi lasli wanfataxa maa qablahu alaan faquliba alifan ajaaba mudaariciisuna wuxuu noqonaa yuujiibu buu mudaariciisuna noqonaa ajaaba wuu ka jawaabay yujiibu wuu ka jawaabaa yujiibuna asalkeedii waxay ahayd yujwibu markeedii hore waawdii xarakadeedii baa la naqliyay xaggee loo naqliyey jiimka kabacdi waawdii waxay noqotay saakina qablahaa kasra ya baa loo rogay yujiibu bay noqotay ijaabatan waa masderkii afcala masderkeedu wuxuu ku yimaadaa ifcaal axsana ixsaanan wa akrama ikraaman wakrajahu kraajan ifcaal buu ku yimaadaa idan waa inuu ku yimaado marka hore ijwaaban waa inuu ku yimaado ijwaaban markuu ku yimid xarakadii waawda waawdan la soco waa caynulkelimihii xarakadii waawdaa laga naqliyey waxaa loo naqliyey jiimka oo faaulkelimaha ah kabacdi waawdii waxaa loo rogay oo caynulkelimaha ahayd alif baa loo rogay marka laba alif baa waxay ku kulmeen kelimada dhexdeeda midna waa caynulkelimihii kasoo gadoontay oo waawdii bay kasoo gadoontay oo waa xaraf asal ah midda kalena waa zaa'id oo waa midii ku jirta ixsaan iyo ikraam oo loo yaqaano alifu ifcaalin labadii alif markii ay kulmeen mid ka mida waa in la jaro halkaa marka ay mare baa waxaa isqabtay siibaweyhii iyo sheekhiisii oo khaliil ahaa oo isku dhinac ah iyo ninkii akhfash la dhihi jiray oo dhinac ka soo jeeda sibaweyhi khaliil waxay dhaheen alifta labaad oo zaa'idada ah waa in la jaro intii la jari lahaa mid asli ah waxay yidhaahdeen xarafka zaa'idkabaa wuxuu ku owleysan yahay jaritaanka alifta labaad marka waa in la jaro haddii la jarona sidaas looga tegi maayee waa in ciwadkiisa la keeno kelimada aakhirkeeda oo ah ta marka waxay noqotay ijaabatan wasankuna wuxuu noqonaa ifaclatan cinda siibaweyhi wاlkhaliil ilaa caynulkelimihii waa joogtaa sida iyagu ay qabaan akfash wuxuu yidhi maya waxay khilaafsanta u yidhaahday in sidaa la yidhahdo qaacidadii iltiqaau saakinaynka haddii iltiqaau saakinayn uu dhaco kan horena xarfumadin uya waa in kan hore la jaro alifta hore oo caynulkelimaha ka soo gadoonta ama caynulkelimaha ahba ayadaa waxay tahay xarfu madin liannaha saakin wa qablahaa fatxa waa in ayada la jaro ayadaa markii la jaro ciwadkeeda waa in la keeno ta waa in la yidhaahdo ijaabatan wasankiisuna waa ifaalatan mar kasta ijaabatan bay ku imaanay lakiin wasanka ayaa kala duwan marna waa ifaalatan marna waa ifaclatan wastaqaama wuu toosay asalkiisii wuxuu ahaa istaqwama markiisi hore u ahaa istaqwama waa istafcala oo min alqiyaam laga keenay waawdii xarakadeedii baa la naqliyey qaafka loo naqliyey kadibna waawdii alif baa loo rogay markaase waxay noqotay istaqaama waa istafcala istaqwama buu markiisi hore u ahaa kadibna waxaa laga naqliyey waawda xarakadeedii qaafka loo naqliyey oo faaulkelimaha ah kadibna alifaa loo rogay waawdii markaas wuxuu noqday istaqaama istafcala inay sidaa ahayd istaqaamadan markeedii hore inay sidaa ahayd maxaa loo deliishaday haddaba sooma dhici karta inay sida ku dhalatay waxay yidhaahdeen haddii carabtu ay wax iclaalido kelimaadka ay iclaaliday kelimaad lamid ah oo aan la iclaalin bay ka tagtaa si kuwaas laga tegay loogu daliishado kuwan kale marka qaar waa in laga tago aan la iclaalin kuwaasaa marka waxay daliil u noqdaan kuwaan la iclaaliyay markoodii hore inay saanoo kale ay ahaayeen ayguna waxaa marka carabtu ay isticmaalaan kelimaad istafcalaa oo muctalulcayn ah oo aan la iclaalin oo sidooda oo istaxwada ay ka mid tahay istaxwada calayhim shayطaan waa istafcala waana muctalulcayni bilwaaw haddii hal iclaaliya la yihahdo soo istaxaada ma noqdeen sida midaan oo kale istiqaamu noqon laha lakiin carabtu way ka tageen istaxwada marka waxay ku tusinaya istafcala oo muctalulcayn ah oo la iclaaliyey oo dhan inuu asalkiisaasoo kale u ahaa idan istiqaamana istaqwama bay ahayd istabaanana istabyana bay ahayd kuwaasaa marka loo daliishana haddaba yastaqiimu asalkiisu wuxuu ahaa yastaqwimu buu ahaa isagana yastaqwimu xarakadii waawda qaafka loo naqliyey oo kasrada ah waawdii waxay noqotay saakin oo qablaha kasra ya loo markaas waxay noqotay yastaqiimu bay noqotay istiqaamatan wixii hamsatu wasli ku bilowdaa oo khumaasiya ama sudaasiya masaadirtoodu waxay ku yimaadaan xarafka saddexaad in la kasriyo qabla aakhirkan alif lagu siyaadiyo sida indalaqa indilaaqan istakhraja istikhraajan istaqaamana waxay ahayd inuu ku yimaado masdarkeedu istiqwaaman asalka saasuu ku imaana haddaba waa in la ilaaliyo markaas oo see loo ilaalinaa istiqwaaman waawdan xarakada saaran oo fatxaa baa qaafka loo naqlinaa kadibna waawda alifaa loo rogaa waxaa kulmaaya laba alif midna waawdaani ka soo gadoontay waa caynulkelimihii midna waa midii zaa'idkaedo qabla akhirka lagu siyaadinaayey waa in mid la xadfo see la yeelaa haddana siibaweyhii khaliil waxay leeyihin waa in midda labaad la jaro ilan ayadaa zaa'ida akfishna wuxuu leey waa in midda hore la jaro midday noqotaba aakhirka waa in la keeno ta oo ciwadka can ilmaxduuf marka waxay noqonaya istiqaamatan haddii la qabto madhabka siibaweyhi iyo khaliil istiqaamatan waxay leeyihin wasankeedu waa istifaclatan sida uu qabo akfishna wasankeedu waa istifaalatan ila caynu kelimihi way jaran tahay wanqaada wuu hogaansamay wasanka koowaad marka wuxuu ahaa afcala midka labaadna waa istafcala midka saddexaadna waa infacala inqawada buu ahaa markiisi hore taxaraka xarfu lcila wanfatax maa qablahu faquliba alifan inqaada buu noqday yanqaad wuu hogaansamaa yanqawidu buu ahaa markiisi hore taxaraka xarfu lcila wanfatax maa qablahu faquliba alifan inqiyaadan inqiyaadan asalkeedii masaanay ahayd mase cilaala galay yaa sheegi kara cilaala galay asalkeedii muxuu ahay inqiwaadan inqiwaadan asalkeedi saas uu ahaa kadibna waxay noqotay inqiyaadan saasay noqotay waawdii kasraa ka hormartay ayadoo saakina aan ahayn kadibna waxaa loo rogay ya baa loo rogay lictilaali alficli ficilka ictilaalkiisa darteed marka inqiyaadan markiisa hore wuxuu ahaa inqiwaadan inqaada wuu hogaansama yanqaad wuu hogaansama inqiyaadan wakhtaara wuu doortay yakhtaaru wuu doorana ikhtiyaaran ikhtaara asalkiisa wuxuu ahaa ikhtayara waa wasanka afraad oo ah iftacala oo muctalulcayn ah اkتyر bو تxرك xرف العل وانفتح mا qبله فquلب ألفا يkتاaرna يkتyر تxرك xرف العل وانفتح mا qبله فquلب ألفا اkhtiyاaرا sidaasuu bahaaba وإdaa banayta للمفcuuل مفcuuل hadaa u binaydo لmaa lam يusmى فاaciلhu qulta waxaa leedahay ujiiba baa leed aslkeedina mxuu ahaa uj wiba bu markeedii hore sida ukrima oo kale uj wiba oo maxaa dhacay markaas xarakadii waawdaa laga soo naqliya jiimkaa loo naqliyay kadibna waawdii saakinay noqotay qablaha kasra ujiiba bay noqotay yujaabu asalkeedu wuxuu ahaa yujwabu sida yukramu oo kale taxaraka carfu lcila wainfataxa maa qablahu faquliba alifan laakiin marka hore waa inaad xarakada soo naqlido waawdaa xarakadeeda waa inaad soo naqlido jiimka usoo naqlido markaasay waxay ku noqonaya taxaraka xarfu lcila fi lasli wanfataxa maa qablahu alaan faquliba alifan yujaabu ustuqiima asalkiisu waxaa ustuqwima iclaalkeedana waa la fahmaan rajaynaa ustuqwima yustaqaamu asalkeedu wuxuu ahaa yustaqwamu ayadana iclaalkeeda waa la fahmaa inqiida waa la hogaansamay inqiida waa la hogaansamay ilaan waxaan dhahnay haddii ficilkan wasli uu ku bilowdo awalkana waa in la godo haalidkana waa in la godo sooma ahayn haalidkana la godo marka unuliqa oo kale in la yihahday ahayd unuli unuliqa laakiin hadduu iclaal gala hadee iclaalkaas waa lamid iclaalkii qiile iyo diica galay haalidku wuu hoos dhigmaa soo maaha ذلك haduu hoos gudmana xarakada awalkuna waa inay hoos dhiganto marka in qiida waa in la dhaho waxay la mid tahay marka qiila iyo diicay la mid tahay in qiida waa la hogaansamay yunqaadu yunqawadu buu ahaa ikhtiira waa la doortay waaye isna waa sidoo kale daalidkii baa kasrismay awalkiina waa lala kasriyey yukhtaaru yukhtayaru buu ahaa walamru minhaa amarka xaggeeda ka ahaaday saddexdaa afartaa wasan wuxuu yahay ajiib buu noqonayaa asalkiisana wuxuu ahaa ajwib buu ahaa sida akrim oo kale xarakadiiaa laga naqliyey waawda jiimkaa loo naqliyey kadibna waawdii waxay noqotay waxaa loo rogaya ila waawda hadday saakin ay noqoto ma qablaha kasra waa in ya loo rogo kadibna yaadii iltiqaau saakinayn darteed baa loo xasay marka wuxuu noqday ajiib ama haddaad doonto waxaa leedahay waawda markii xarakada laga naqliyey oo jiimka loo naqliyay iyadoo ya aan loo rogin baaba la yska tuuray ila rogitaankeeda ya loo roga maxaa laga dheefaa markasta waa la jaraahe ayadana waa suuragal ajiiba labadiinaanu ajiiba ajwiba bay ahayd ajwiba xarakadii baa marka waawda laga naqliyey jiimka ahee loo naqliyey kadibna waawdii ya loo rogay ajiibaa bay ku nootay istaqim niyow toosnaaw istaqwim buu ahaa iclaalkeedan waa la fahmaa rajaynaa istaqiima labadiinaanu toosnaada waawdii baa waxaa loo rogeeya saakin ah laakiin way ku joogtaa inqad niyow hogaansan baa leedahay markiis hore haddee inqawid buu ahaa inaliq oo kale inqawid buu ahaa تحرك عرف العلة وانفتح ما قوله فوق الألف كدب الألف واحد كده على التقاصرين درتوا عليه أساس واحد إن قاد لبذين أنه كان سما إن قدني هو كان سما إن قاد لبذين أنه كان سما اخترني هو دارا اختارا لبذين أنه دارتا والله أعلم ما كسبتوه